waa idi salaama idinka iyo dhegaystayaashiina shalay waxaa lagu dhawaaqay xukunkii ay u fadhiday xeerbeegtida labayo tobanka qof ee dhegaysanaysay dacwada ka dhanka ah ee askarigii booliiska ahaa ee derek shoven ee lagu eedeeyey dilka ninkii george floyd xeerbeegtidu waxay si buuxda isugu raacday in ninkaasi ay ku heshay dembigii uu ku eedaysnaa oo ahaa faldembiyeed dil ah oo saddex nooc isugu jiray saddexdaa noocba ay yihiin saddex nooc oo ah noocyada dilka ee sharciga minnesota uu dhigayo ka koowaad oo ah darajada labaad oo qofkii lagu helo keeni kara xarig afartan sano ah iyo midka darajada saddexaad ah oo toban sano keeni kara iyo midka darajada labaad ah oo qaybta isna dilka uun ka mid ah oo keeni kara xarig ilaa shan sano ah marka sideedaba markii qofka dembiyadan lagu soo eedaynayo mid walba waxaa loo fiirinayaa falka uu geystay qofkan eedaysanuhu nawceebuu ahaa matalan darajada labaad marka laga hadlayo ee dilka qofku waa in uu qofkan waxyeello gaarsiinayey isagoon xataa ulakac ula jeedin haddii adigoo qof weerar ku qaada oo jirkiisa dhaawac u geysanaya ama qofkaas waxyeello gaarsiinaya haddii qofkaasi uu dhinto darajada labaad buu noqonayaa marka inkastoonad adigu inaad disho aanad ula jeedin laakiin ficilkaaga haddii ay ka dhalato dhimasho haddii ay ka dhalato qofkaasi dhinto waxaad noqonaysaa qof ku eedaysan ama lagu heli karo dembigaas qaybta labaad ta darajada saddexaad ee dilka waxaa iyada runtii loo baahan yahay oo shardi ah in qofkan falka geysanaya uu qalbigiisa arxandarro laga waayo arxandarro laga helo oo si bilaa naxariis ah oo aanay naxariisi ku jirin oo bili'aadanimada ka baxsan uu qofkan ula dhaqmo kadibna ay ka dhalato dhimasha ay halkaas ay ka dhalato ta saddexaad waxa weeye oo ah qaybta labaad ee manslaterka loo yaqaan in qofku uu geysto ficil negligence ama dayacaad ah taxadarkii loo baahnaana aanu samaynin taxadar la-aan saa'id ah oo khayru macquul ah oo caqliga ka baxsan oo qofku sameeyey haddii dhimasha ay ka dhalato waxaa markaa lagu eedeynayaa qaybtaas labaad marka isku soo gee maanta guul shalayto guul weyn bay ahayd runtii waxay guul si gaara ugu tahay aad bay u adag tahay maraykanka in qof sarkaal booliis ah lagu helo dembi aad bay u adag tahay waayo shuruucda dalkani waxay awood badan u siisaa saraakiisha booliiska iyo askartaba in ay isticmaali karaan xoog si ay u xakameeyaan dadka ay la dhaqmayaan ama markii ay howlgal ku jiraan sidaa awgeed waxaa taariikhbaa ka dhacday shalay minnesota waa arrin runtii dhinaca kale la odhan karo waxay dejisay kacdoon aad u ba-an oo la fili lahaa iyo niyadjab aad uga yani ugu jiray dadka madowga ah iyo gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay oo run ahaantii isdhahayay talow cadaaladi meeshaan ma ka dhici kartaa marka gobi ahaan marka laysku soo duuduubo minnesota taariikh baa ka dhacday shalay waxaa dabcan xigi doona qaybihii dambe ee ciqaabta ayaa xigi doona hadda ku dhawaaqii xukunka unbuu ahaa xukunkii maadaama lagu dhawaaqay waxaa sideed usbuuc kadib jaajku wuxuu qabtay ballan kale ballantaasaa markaa lagu dhawaaqi doonaa ciqaabta nooca nooca ay noqonayso marmarka qaarkood afartanka sanno way ka yaraan kartaa gaar ahaan qofka haddaanu dembiyo hore lahayn waa ay ka badan kartaa oo dowladda hadda qaybta xeer ilaalintu waxay weydiisatay jaajka iyo juurigaba ka codsatay in la kordhiyo ciqaabta la kordhiyo marka juurigu hadda ciqaabta iyagu ma ridayaan xukunka unbay ku dhawaaqeen ninkii eedaysanaha ahaabaa codsaday in jaajka uu noqdo midka ciqaabta ku ridaya way dhici kartaa dadka qaarkood inay codsadaan oo sharcigu awood buu siinayaa in juuriga laftiisii ay ka codsadaan laakiin khatar baa ku jirta marmarka qaarkood oo haddii juurigii dembiga kugu helay laftiisu uu noqdo midka ciqaabta kugu ridaya waxaa laga yaabaa ciqaab adag inaad meeshaa kala kulanto marka waxaa xigi doona oo si dhaqsaa hadda loo bilaabi doonaa wax loo yaqaan presentencing investigation ama baaritaan la sameeyo oo lagu soo tiro koobayo taariikhda ninkan iyo inuu u qalmo in loo naxariisto oo laga yareeyo ciqaabta iyo in kale sideed usbuuc kadib baa laysugu soo laaban doonaa maxkamadda maanta ninkaasi waa laga shalayto xabsiga ayaa loo taxaabay xabsiguu fadhin doonaa ilaa iyo inta xukunka ciqaabta lagu ridayo ciqaabtaasi marka lagu rido kadib waxa uu bilaaban doonta dabcan inuu ciqaabtaasi la fuliyo oo uu saa xabsi ku aado